sidala wada ogiyaah bilcanda soomaaliyeed weliba iyo duurfaylna ku qaadahayna horumarka dalka sida dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga nabadgelyada walbarashada iyo ku mid naqashada hogaaminta dalka dhowaan gudoomiyaha degmada kismaayo weliba xaafada farjana uusoo magacaabay inay hogaamida qadaro jaamac mursala taasi oo badi bilaanta kismaayo iyo hadhawaayeen gudoomiyaha cusub ee xaafada farjana ee magaalada kismaayo qadaro jaamac mursal iyo weliba iyo sheegtay inay ku shaqeey doonta horumarinta xaafadaasiya tan labaad waxaa u mahad celinaya gudoomiyahayga degmada kismaayo cumar cabdulaahi farweyne sababtoo ah asagaa garab buuxa igu siiyey oo wuxuu arkay inaan shaqadeeda firfircoonahay aniga shaqaalihii dowladda hoose ka tirsanaa awal ahaa oo dowladda hoosaan lix sana ka shaqaynaya haddii aan dee qof shaqadeeda ku ciyaaraysa ahay lima soo magacaabin dabcan sida aan dareemayo alxamdulilah horta ilaahay mahadda u sugnaatay de waa ku faraxsanahay inay gabadha koowaad oo kismaayo loo magacaabay gudoomiyaha xaafadda farjano weli maysa dhicin intay jubbaland dowladda jirtay in gabarh loo magacaabo gabadha koowaad inaan noqday waa ku faraxsanahay boqolkiiba boqol dee waxaan rajaynayaa waxaan nahay lix guddoomiye xaafadeed hadda shanta kale waa rag waxaan rajaynayaa shanta ragga inaan ka fiicnaan doono shaqadeyda loona bogi doono aan noqon doono gabadha koowaad oo shaqadeeda firfircoonida ah loona bogi doono haddii aniga markii la ii bogana xaafadaha kale ilaa laba ilaa saddex waxaan rajaynayaa gabdha inay imaadaan insha allah hadduu ilaah yiraahdo gudoomiyaha ururka hanraabta ee magaalada kismaayo faadumo maxamed cabdi iyo waliba iyana sheegtay intay ka bilaan ahaan iyo ciidanka faraxsiina in xaafad kumid ee kismaayo bilaan iyo hogaamida soomaaliyeed oo ka mid ahayd ururka haweenka ahayd xoghayihii degmada kismaayo ee ururka haweenka in loo magacaabay gudoomiyaha xaafadda farjano marka aan magaceeda kuu sheegan colaa khadra jaamac waa gabadh dhallinyaraa oo firfircoon oo aqoon leh oo diyaar u noqotay inay noqoto guddoomiyihii xaafadda ilaahayna uu siiyey masgabka inay noqoto guddoomiyihii xaafadda waan ku faraxsannahay waan soo dhoweynaa ka haween ahaan maadaama ay noqotay haweenkii ugu horreeyay xaafad mas-uul ka noqdo intii ay jirtay jubbaland maadaama ay ahayd gabadhani gabadh ka tirsan xafiiska haweenka degmada kismaayo run ahaantii waad garanaysaa sida ay noo farxad gelinayso inaanu garab u nahay maadaama aanu nahay dadka waaweyn waxaan rabnaa inaan tala siino inaan la shaqayno inaan soo dhoweyno inaan caawino dhinac kastoo ay u baahan tahay in laga kaabana inaan kaabano waayo waxay ahayd dhiggayaga qayb naga mida waanu ku faraxsannay inay teetal kaa qabato